bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinba ilaa ka dhowaada qodobada warkeen hamiinimo ee idaacadda warsansiin hayta hamiinimadana xaalad bani aadamnimo allaa ku sheegaha intee ku jarta degmada bertaal ee gobolka baaya madaxweynaha maamulka hirshabeelle iyo weyba uuse ka dhawaaqay xubno manka kora ee maamulkaasa doorashada manka hoosoo weli ku dareerta magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland maamulka jubbaland oo sheegay intuusa dhulsyaw qaxootiga miilasa deerahaya maxaabiista hiran galmudug oo muqdisho la jeeyahaya turkiga wayba yeeshaaciday beesada iyo bilkasta siyaasi dowlada soomaaliya akhbaaraadka banaanka dhugun sidayaal waybaa ku mid ahaa weeraro la kudigintiyo kudhiyan maraykanka ku horan tilandeerna waqtiga doorashada donald trump iyo hillary clinton oo natiijo ahaan laa sheegaha intiyoon iska dhaweyna mudaharaadyo geeka kudhiya indunuusi iyo weliba maraykanka oo sheegta inti wada hadalada venezuela iyo fashalante
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiinimo sabte waxaadna hagaal hayda taarigdan iyo ka eedanta shanta bilo nofembar sanadka lamada kuntuma ilata waxaana soo bahayana qodobadii warkan hamiinimaadana ka dhawaada yoogi ofisanga xaalad bani aadamnimiyo wayba laaku sheegahayantiya ku jarta degmada berdaale ee gobolka baaya faysal dhaaya xuseen oo ku tirsan idaacadda warsan iyo guddoomiyaha degmada berdaale waraysi lagu weeladhay warbixintan yanin ku diyaari gudoomiyaha degmada berdaale ee gobolka baayweedow ali hasane ku hadali haalada bini'aadamiya ku jartay degmada berdaale uso'ona sheegay intiiyo beeroy ka yaalan degmada berdaale iyo inhaano abaaree taaseen yeesheentii war rooba inka gobodan degmadaasay gudoomiyaha degmada berdaale oo uuse ku hadalayo weliba use sheegay intiiy ku jarta abaariyo saamayti dadkiiyo duunyada ka dhagan degmadaasay wallahi inay baahada ku jarta hoolada dunyadii dadkaba aysa qaban dadkaba way bua horta hooladii waldaaqeeyaan madle roob madle bal madle biyo madle walba madle xaaladda degmada hoolaa iyada iyada dadkana markaan waxaa hoolagibaa bilaa galay hoolagima iyo sacbaanga iyo iyadiyo wal ku amaan lahay mee damaadahayan kula damaadahayan dadkana waa mamuqdan daya doonasada ay lagu mogo degmada bardaas roob maqooya waa jiilalkiisu iyo maxaa iyo marahaysan mar hataa wal ku oo beero
kale gudoomiyaha oo hadal jeewedad in weliba usa sheegay intii ammaanka degmada berdaal uu saykol iska hadlaayi karo usoona hooseindari maamulka koonfur galbeed iyo dowladda dhexe inti gargaar degdegay oo hela deelaan shacabka kanool degmada berdaal iyo deegaanadii hoos gooyow
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo hadhawa iyo bilowga doorashooyinka baarlamaanka oo geeka ku bilaawatay magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland iyo dowlad goboleedyada kalena iyo ka howlayin anti maalmaha dareertiyo bilaawan doorashooyinka war-saxaafadeeda kubaya xafiiska madaxweynaga soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee weyba lankukuma hadnagay guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed iyo heer federaal oo i muddeeya wadeen qorshe hanaanka doorashooyinka lamada kun tomiyo litoogee kaga guulaysleen anti doorashooyinka xubno manka hoos iyo ku bilaawaan meelogii lakabalamiye madaxweynaga yasaasoo kale anguma hadnagay beela caalamka taageerada iyo ka-eedan doorashooyinka isadiyo guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba yoon ka dhiirigeliye hayeen dardargeliyowka doorashooyinka way bana muuqateen ti soomaaliya ee geeka deerti heer horumar ee doorashooyinka qaabkayoon dhiyahaayaan yoona yoon dhiyahaayaan sidii lanka tiragali saa darteen wayba aan ka baaqana shacabka soomaaliyeed iyo beella caalamka inti kalsooni buutiyo ka qabaan ooya muuqata inti soomaaliya si soomaalinimo ee walankalanko qobsida korta marka la taageera saasna wayba laka sheegay war-saxaafadeedka kubahi xafiiska madaxweynaga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaga ayay aan ka baaqi shacabka soomaaliyeed intio ku wada shaqeeyaan sidii doorajooyinkii aan dhihi lahay tisafayla oo shaqsi walbaba kaalintiis usugu kayaaro kora maalmaha dareer ayaa laka wadanti magaalooyinka maamul goboleediyo ku bilaawdan doorashooyinka xildhibaanada banka hoosa waybana haddii lama toddobaad gudaasho laha ka dhamaystir wayba suurtagal ka dhikaasenti dhammaadka biliya dhiida doorashada madaxtinimo madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle iyo wayba uusa ka dhawaajiyay xubno manka kora ee maamulkaas kukooyahayanga faafaahinta warkan wayba jawhar anin ku diray saadaqaali ismaanga iyadoo maalmihii lasoo dhaafay magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle laga dareemayay saasaanta doorashada xubnaha u matalaya aqalka sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle baarlamaanka cusub ayaa waxaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble ku dhawaaqay xubnaha u tartamaya aqalka sare islamarkaana u matalaya baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka hirshabeelle afhayeenka madaxtooyada dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cabdishakuur cabdulaahi axmed cabdishakuur shaasha ayaa akhriyay wareegtada kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble bismillahi kadib markaan dhegaystay afkaaraha iyo talooyinka xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle arkay dareenka bulshada caalamka cabashada ururka haweenka soomaaliyeed duubadka iyo aqoon-yahanada aadka u badan ee kasoo jeeda deegaanada hirshabeelle islamarkaana qiimeeyey xaaladda culus ee uu ku jiro dalka iyo khataraha ka iman kara dib u dhac ku yimaada doorashooyinka qaran ee la wada sugayo sidoo kalena wadatashi la sameeyey madaxweyne ku-xigeenka dowladda hirshabeelle iyo shir guddoonka baarlamanka hirshabeelle anigoo tix raacaya dastuurka federaalk ee soomaaliya qodobkiisa kow iyo toddobaatanaad anigoo tixgelinaya heshiiskii madasha hoggaanka qaran ee bishii lixaad afar iyo tobankeedii laba kun lix iyo toban iyo heshiiskii lagu go-aamiyey hanaanka doorashooyinka dadban ayaa waxaan go-aan ku gaaray inaan usoo gudbiyo baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle magacyada xubnaha ku tartami doona inay dowlad goboleedka hirshabeelle wakiil uga noqdaan aqalka sare ee baarlamanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ah aqalka dowlad goboleedyada ko-ow kursiga koowaad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya maryan axmed haaruun iyo aadan macalin axmed xuseen labo kursiga labaad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya faadumo abukar mahdi ditoreyso naciimo sheekh maxamuud yuusuf axmed fartuun cabdulqaadir faarax sacdiyo daa-uud maxamed iyo axmed dhayib axmed kursiga saddexaad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya brofeysar maxamed cismaan faarax dhagajuun iyo cumar cismaan cilmi sidoo kale kursiga afraad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya bashiir macalin aadan cabdinuur ibraahim farey cismaan macow iyo siraaji sheekh isxaaq cabdulle kursiga shanaad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya maxamed amiin sheekh cismaan iyo maxamed xasan geedi kursiga lixaad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya muuse xasan yalaxow iyo xasan cali caadle kursiga toddobaad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya maxamed xuseen raage iyo kayse diiriye nuur kursiga sideedaad ee aqalka sare waxaa ku tartamaya jaamac xuseen xaashi iyo dictor cismaan maxamuud dufle wareegtadan waxaa ku saxiixan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle waxay dhaqan galaysaa marka uu saxiixo waanuu sax dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi cusuble ayaa ka hadlay waxay ahayd maalmo aada u dhib badan aada u culus subaxii waaga hadduu beryo ilaa iyo saacad dambaba intaasoo idil wada tashi waadna garan kartaan cid walba ay garanaysaa runtii dhibka laga marayo xulitaanka sideed xubnood oo uu aqalka sare ee baarlamaanka uu ku leeyahay hirshabeelle runtii hirshabeelle waa deegaan aada u weyn beelihiisuna aada u waaweyn yihiin hiiraan oo kasoo jeeda sideedii gobol wax badan ay u cabanayeen inay maxuu ahaa laba gobol inay noqdaan waxaa sabab u ahayd wax kale maahane sideedda xubnood runtii hirshabeelle waa ay ku dulmantahay balse haddana lama huraan waa cawska jiilaal soomaaliya inay hore u socoto waa qasab inaan u tanasulno dalkeenna iyo dadkeennana waa ku qasbannahay sideeddii xubnood haddana in loo qeybiyo intaasoo beelood culays fara badan ayay runtii keenaysay balse wax walboo bilow ah dhib ayaa lagala kulmaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa labada kun iyo labaatanka inaanu dhibkaa oo kale loo soo laaban oo ay doorasho hal qof iyo hal cod aqal sare iyo aqal hooseba nadaqal ismaan radio warsan magaalada jowhar xeer ilaaliga qaranka axmed cali daahir iyo sheegay intii magaalada muqdisho laga ka wareeji doono maxaabiista ka hiran deegaanada maamulka galmudugga xeer ilaaliga qaranka iyo sheegay intii muhiime tantii dadkaasi oo helaan cadaalad saaxa isaas oo kale daryeelka eedan nololyo axmed cali daahir oo ka sugan magaalada cadaadiyo sheegay intii garsooro cadaalad eh iyo heli doonaan maxaabiistaas marka marka lahan wareejiyo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya magaalada cadaadiyo ay bakiirin maxaabiis eedan far badan haana soo qaarsho laaka eedayantiyo dambiishal duban iyo ku galeen deegaanada maamulka galmudug ay bana dowlada soomaaliya sheegahayte haddantiya muhiima tanti dadkaas iyo helaan garsoor fayla kaloo gogol xaaraynaa ilaa heer maxkamadeed sidii looga furnaa iyadana waxyaabahaan u nimid waxaa ka mida maxaabiista runtii ku xiran meelo ka mida dowlad goboleedka galmudug ee aan xabsi haysanin oo aan garsoor haysanin inaan wareejinno oo aan u wareejinno meelaha garsoorka iyo xabsiyada ay ka heli karaan iyadana aan dowlad goboleedka ka codsanayna inay nagu caawiso sidii aan u wareejin lahayn hadda ka horna runtii gacan badan ka geystay maxaabiistaas oo kale ah in aan wareejinno oo ka laadno cadaado iyo meelo kalaba oo deegaanka ka tirsan aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa sida mar walbaaba howlaha qaran ee naga dhexeeya heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ay dowlad goboleedka kulmiisa nooga caawiyaan ama nagala shaqeeyaan waxaan rajaynaynaa annaguna qaybtayada inaan ka qaadano oo aan sii qoojino shalaya magaalada cadaadwey baa diiray taliyaga ciidanka isluubti soomaaliyeed isaasoo kale xeer ilaale qaranka axmed cali daahir waybana laka sheegay sababtiyo inseedag meelasanti eeta inti maxaabiista ka hiran deegaanada maamulka galmudug iyo iyo hanwareejaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya meeli warkaas ku dhuguunsada aytan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo u dhuguunsadayaala sardoonka maraykanka iyo ku-digahaiyo suurtagalnimada weeraray iyo damacsinin ururka al-qaa'idada antiyo ku jeysata gudo maraykanka maalin maalmoo ka hor anti landeernaa doorashada maraykanka wakaalada wararka ee dalkaas oo hiigatay saraakiil sardoon iyo sheegtay intii laku wargeli gobolka new york texas iyo virginia intii oo galan feejignaan la xiriirta weerarada argagixisada iyo qaadeen ururka al-qaa'idada may ogmeelo gaarka oo weerarada laka qaada doono haabahaato sirdoonka maraykanka iyo ka wargeliyaha iyo halista weeraradaas ciidamada la dagaalamo argagixisada saas oo kale f v i-da maraykanka ilaamo ammaanka gobolada iyo isdhaafsada hayan xooga ku saabsan amniga maalinta talaadada iyo lakuwadanti dalka maraykanka iyo ku bilowda doorashada madaxtinimo oyoo ka tartama doonaan musharaxiinta shalay hillary clinton iyo donald trump dhinaga kalen hillary clinton iyo donald trump iyo wadan ha afjarowkinka dambeeyay ololo doorashada yoona marba gobol iyo onruurahayaan aftadiinka dambeeyta ee la qaaday wayba muujiyaasa intii hillary clinton iyo weli hogaamiyayda waana laha sheegaha intii eedan iska dhowin labadaas musharax ee loodanka ku dhexeeya hillary clinton wayba iyo bedele jadwalshaya ka booqado lahayd meelo la filaayay lama cusbuu ka horantii oon odeeyaan lamada musharax ee hillary clinton iyo donald trump iyo lamadaasba wayba hadda kaloo lama hayana sidiyo codod badan inka helo lahaayeen gobolada tartanka iyo ku dhiyaayaan hillary clinton iyo wayba iyo fadaha iteenti dadka asalsho afrikaanka aye iyo subwin unku qeyb galan doorashada ilaa jimacdii soddoy todoba bilyan oo odyeer la dhiibadi taasna wayba muujiyaasa intii cododka la dhiibadiyo andhowin haani lamada kun tumiyo lamadii balse dadka afrikaanka ee codadshooya weli eedan hoosay way bana la sheegaaye anti dadka latin america ha ku jeediyo sibin aan odaya hayanga warkii isinkula dareertan dhugunsadyaal hamiidhamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkaga warkan way basina dareersan senashur ismaail axmed inti warkanka lama dareedinku kulmaan way basingu tabaana sidaas iyo amaan allah